dhibaatada ugu daran ee barakacayaasha haysata xilligan waxaa ka mid ah hoy la-aan musqulo la-aan iyo adeeg caafimaad oo aanan ka jirin deegaanadii ay tageen dadkan oo badankood markii hore ahaa danyar ayaa waxay wajahayaan duruuf ka adag tii ay hore ugu noolaayeen qaar ka mid ah dadka fatahaada webiga shabeelle uga barakacay magaalada beledweyne xilligana degan xaafadda ceel jaalle ayaa waxay ka waramayaan xaaladda noloshooda sida ay tahay biyihii haddaan kasoo baxna haddana booshishaan dhisanoo haynaa marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin shugla xooga alxamdulilah rabbilcaalamiin shugla in ilahay meesha nagu nabad yeelo tan kale alxamdulilah rabbil shugla hadaa musqulo musqulo musqulo ma haysano alxamdulilah rabbilcaalamiin shugla ma haysano alxamdulilah biyo oo lacaba ma haysano marka caalamka waxaan ka codsanaynaa ama dadka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin shugla inay xoogaa yaro biyaha iyo musqulaha iyo daawada inay noo keenaan intaasaan ka codsanaynaa insha allahu tacala hadduu ilahay idmo aad aad biyaha war wax la sheegi kara ma ah biyaha wax la sheegi kara ma ah nin kastoo meeshuu ku soo baxay ilaahay baa xaalkiisa og ilaahay baa xaalkiisa hadda saacaddan la taagay ilmaha gadaa laga jira aniga hadda arkaysa kuwaana la soo ortay kuwii kale xaggay jiraan ee kuwaan waa kuwii yaryarahay waayo kuwiina kuwii waaweynaya gadaal jiro mar kuwaas waa isbixi karaan waxayra kuwaana raaca aniga marka waa kasa intaasa jirta alxamdulilah rabbil caalamiin shuklah waa soo barakacnay gurigayni waan ka soo tagnay biyaa naga soo bixiyey ilmahan gacmaha soo qabsanay meeshana oon iyo baahiba ah aan isku soo daadinay hayee meeshaan ceel jaalla la yidhaha oo leydi gaajada haddaas ilahay ku diiday musqul la-aan in lahaan aan ku imaanay waxaan u baahannahay inay naloo caawiyo waxaan u baahannahay musqul horta waa u baahannahay waa marka u horrayso gurina waa u baahannahay marka u dambayso ayee sidaan annahay sisinyeeri bac waxaan cunno saasaan u baahannahay aka cabdulaahi maxamuud cawad oo ka mid ah dadka muruqmaalka ah ee beledweyne fatahaadda uga barakacay ayaa waxa uu sheegay in dhibaato dhanka biyaha ay ka jirto xaafadda ceel jaalle maanta ku saddex biri anaa ceel jaalle joogaa saddexdaas biri aan joogay dad badanoo aan meel deganna waa nahay saddexdaas biri biyihii laxaafka magaalada beledweyne oo ka baxay aa dadka waxaa laga siinaa saddex doori bar ilaa saddex doorar maalintii ka horraysa afar dooraraa nagala siiyey maanta ku saddexna waa deganaa ceel jaalle dadkana waa ay la mid dhammaan dadka saas macnaha biyaha looga siinaya saddex doolar ilaa saddex doolar bar wax biyo dhaaminooyna indhakuweyna amaba saarinba booyadaha laxaafka qaadaa naga gadanaa biyo macnaha biyihii magaalada oo soo gala oo biyobaxada ahaay ay qaadi haayaan magaalada ka qaadi haayaan kadib ay naga gadan haayaan wax ceelgaal biyo ka keena maba aragnabo annagaana indhaheen nadarta ku aragna xataa ayagoo biyo qaadaa bal nolosha kale ka waran dadkii wax kaalmo ah ma heleen wax bacaah guryo loo dhisay hooy maadaama qaarkood maacuuntii ay biyuhu ka qaadeen waxay ku noolaadaan ama waxay wax ku karsadaan ma haystaan habay yaraatee dadkii waxay ka ordeen ee guryihii u yaalaan maahane ama ayagii intay la bixsi karta la baxsata maahane habay yaraatee wax maacuun la siiyey ama baca la siiyey ama teendhooyin la siiyey ama alab kaleo agab kale ee xataa isku badbaadiyaan oo la siiyey ma jirto
marka haddii aad sawir guud ka bixisid xaaladda xaafadda ceel jaalle oo dadka ugu badan ay ku barakaceen maxaa ku tilmaami lahayd wallaahi laantaan laba qayba oo kato koleyta waxaa wataaka iyo kooshin ay kala tahay ilaa ceel jaallana turkeeda labada meelba aniga lugtaan soo mariyey dadka biyo la-aanaba ugu daranbo cuntababa si ay ku helaanba aba helaan maxume biyahaasaaba ugu daranbo biyihiina saddex doorar ama afar doorar laga siisanhayaa buundada ka waran biyaha xooliga ku soco dadka see kusoo gudbayaan dadkii xoogood ku noolka ah ka hor ayagana wallaahi lama soo gudbi karo bir meesha ku taal saaka hadirtaan xarkaa loo xiraay gaardameerkii ugu roonmeesha la marsan jirna marrab laga joojiibo in ku dhow nus milyan qof ayaa la qiyaasayaa in guryahooda ay fatahaad uga barakaceen waxaana dadkaasi ay isugu jiraan kuwa xaafadaha magaalada dadka ehladooda ku dul barakacay iyo kuwa duleedyada magaalada barakac ku ah xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne